Tababar ku saabsan ka hortagga tacaddiyada ka dhanka ah haweenka iyo carruurta ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kaas oo ay soo qabanqaabiyeen ururka Garab Walaal, waxaana ka qayb galay guddoomiyaha ururka Garab Walaal, ku-xigeenadiisa, qaybaha kala gedisan ee ururada bulshada, haweenka degmada Baydhabo, iyo waxgaradka Baydhabo. Tababarka muddada labada maalmood ah ka socday magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu soo bandhigay afkaara kala duwan oo ku saabsan tacaddiyada ka dhanka ah haweenka iyo carruurta. Ugu horreyn, qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka hadlay dalka baraday wali kumashayay sidee unogaasayta dadka usaka hoos nooli oo bulshada ah oo iyo on ogayn hatana dhaawacayaan lagu badbaadiyey waa in taasna action point lagu qaada in bulshada lagu wacyigeliyo in badan gaar ahaan hooyooyinka wala akhriyin dadka oo IDPska ka nool oo maskaxiyan awlaadiyo iyo ninka talagalsanayna waxyaabo fudud oo yoona wanaagsho ku weydiiyaan hatana injaysidow dhaawac maskaxeed ani iyo macnaha kuwaantooga oo si cilmiyan ee leembara hooyooyinka soomaaliyeed aabbayaalka waayo qof ka meeluusa ku bahay waliusa ku barbaari yaa bulshadana la kooya xadiisa arjara qof walay ka wiinaado ka kor ka ka dhardoo ka barbaare walay ka barbaaro ka ka dhama ka wiinaade walay ka wiinaado ka dhamade walay ka dhamado horshoona ka beey yacni hadii xadgudub iyo tacaddi iyo qayle iyo onogon inay markasta la abuse gareeyo leynay la raay usaa ka kor usiil saasay bulshada kala dhaqamee kolley geeyka maanta ka edaayay training oo lama beri haniin daareeri oo niin qobdan walaalnyogan garab walaal oo iyona ku heleen fan dhaqaalaha daanishka seefda jildaren i gareedo isla markaasna lanku hadalay g v v-ga tacdiida ka dheew oo owlaada iyo walaa waana eedaan ku faa'iidaysani mashruucuna mar walbaba aan hilmaamo doono xuseen cali nuur cadaani oo ah xubin ka mid ah ururka garab walaal ayaa ka hadlay waxyaabihii markaasi looga gol lahaa tababarka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacd awalan maantan ku mahadnagaana ilaahi subxaanahu wa tacaala oo nin suurtageliyey inuuna aan qoobano bulshada reer baydhabo qaybasha shal duwan tababarka tababarka aadan xadgudubyada ka dhanka ah owlaada iyo bilaanta kaasoo lanku hadalaya sidii oo lanku horseeda fadi iyo sidii ummadda lanku wacyigeliyo fadi oona nin bilaawday soddonkii oktoobar labada kun labaatiyo afarta ilaa iyo soddon iyo kowda oktoobar labada kun labaatiyo afarta nin socday tababarkaas ama seminaarkaas oo walbadan ummadda lanku faa'iideeyey waana ku iibqaadadeen aara'diyo iyo afkaartii oona ka dhiibideen runtii mayba farxadna geliyaase ka garab walaal ahaan inuun tababarku aan qobana ummadda reer baydhabo ama bulshada reer baydhabo gaar ahaan ururada rayidka iyo sheegada dadka annugul barnaamijyadaasayta kufsiga ama tacadiyada runtii mayba aan aragaana inuuna horan sii anbaqaadna